waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
horta football empowerment si aan horay kugu sheega waxaa weeye organization community organization weeye waxaa waaye waxaa waaye tournamentigaanna waxaa weeye program ay iyaga leeyihiin oo african nations cup victoria la yihahdaa programmo kaleeto jiro waxaa wada oo carruurta ay u wadaana jiro dhalinyarada adiga maxaa la yihahdaa saddex iyo toban iyo labaatan inta udhexayso dad dhalinyaro ciyaartoy maxaa la yihahda lasoo xulay oo xulal ah oo afrikaana oo haddii ay ku rayaa ama ama ha u dhashaan uganda ama ha u dhashaan soomaaliya ahaado ama sudanes ha ahaado ama kenyaati ha ahaado lasu laisu soo xulay oo lasoo maaragtay lasoo aruuriyey oo waxaa jirta ay maxaa la yihahdaa ay gobo wadamada ay gobolka kuso ay kusoo wareejiyaan waddanka oo gobollo kale ay ukaxeeyaan oo la cayaaro maxaa la yihahdaa qolyahan maxaa la yihahda a leaga sida arled united oo kaleeto hadda sanadka dhamaanaya dhamaadkiisii arled bay aadeen oo arled united ay la cayaareen a league clubka maxaa la yihahdaa koox waxaa jirta second division uga cayaarta oo oo under twentyga meelahaas ah bay la cayaareen maxaa la yihahdaa result fiican bay kasoo gaareen fiican bay kasoo gaareen waxaa laba game bay cayaareen labada game waa badiyeen waa soo noqdeen horta nimanka football empowerment la yihahda maxaa la yihahdaa programkan eh programo badan baa ku hoos jirta oo taxanayaala oo sanad walba sanadkii socda oo maxaa la yihahdaa african nations cupna waa hadda waa program weyn oo victoria keliya ku eg mid kale waa jirta ireland ka jirto marka dadka halkaan ay ka tagi jireen ciyaartoyda halkaan ay ka bixi jirtay xaggaa la aadi jiray anigu soomaali ahaan maxaa la yihahdaa koox soomaaliya inta qaaday ee ireland la aaday ma jirto laakiin sanadkii lasoo dhaafay markuu halkan ka bilowday koobkan baan haddii ilaahay ku raya waxaan maxaa la yihahdaa go-aankeeda gaaray oo aan dad kala kaalmaystay oo dad kale ay caawiyeen inaan maxaa la yihahdaa koox soomaaliya aan sameeyo haddii ilaahay ku raya ciyaartoyda wiilasha soomaalida oo maxaa la yihahdaa booli ku fiican aa isu keenay maxaa la yihahdaa ilaa iyo lix iyo toban ilaa iyo maxaa la yihahdaa saddex iyo labaatan afar labaatan intii ah aan isu kusoo aruuriyey marka marka laga reebo dhalinyaradu inay isu yimaadaan oo banooni cayaaraan oo dhalinyaro kale ay la cayaaraan danaha laga leeyahay ama dhalinyarada faa'iidada ugu jirta tartamada noocaan oo kale maxay yihiin
aniga ujeedada aniga hata maxaa la yihahdaa shaksi ahaan ujeedada anigu aan ka lahaa iyo wanaagga iga muuqda meeshaas waxay ahayd dhalinyarada soomaalida inay isbarato inay wiilasha isu yimaadaan ina maxaa la yihahdaa qaar waxaa jira maxaa la yihahdaa south eastiga degan qaar dhinaca westiga warabi meelahaas degan qaar maxaa la yihahdaa north northern suburbs meelahaas degan yacni necessarily dhalinyarada inay iswada yaqaanaan kulligood maaha qaar is yaqaano waa jiraan laakiin ujeedada waxay ahayd inaan isu keeno ay isbartaan ay maxaa la yihahda haddii ilahay ku roon yahay isu arkaan inaysan maxaa la yihahda wax farqiya isan udhaxayn dad walaala ay yihiin maxaa la yihahdaa ay maaragta dad ay communitygoodii dadkoodii iyo maxaa la yihahdaa dadkay ka dhasheenna ay mateli karaan oo maxaa la yihahdaa markaasna ay maaragtay markay ka qayb galaan sida maxaa la yihahdaa tournamentiga african nations cupka oo kale oo dee la dhex galo yacni jimciyadaha kaleeto maxaa la yihahdaa oo afrikaanka ah waa gartay marka dhalinyarada caadiyan waxaa la yihahdaa isboortiga aad baa loogu dhiirigeliyaa si wiilashoo kale matalan ay uga fogaadaan waxyaalaha dhibaatada ku ah sida dembiyada iyo maandooriyaha iyo wax noocaas oo kalea isboortigan hadda adigu aad tababaraha ka tahay arrimahaas qayb ma ka qaataa
aad iyo aad aad iyo aad horta maxaa la yihahdaa isboortiga waxaa weeye wa wa maarata wade waa wax maaragtay aad iyo aad u qiimo badan maxaa la yihahda waxyaaba badan baa laga bartaa waxyaaba badan buu maxaa la yihahdaa kugu saaciidiyaa ama kaa dheereeya maxaa la yihahdaa xumaatooyin kaleeto inaa maaragtay qofka dhalinyarada waxaa waaye inuu dhex galo qofka dhalinyarada waxaa weeye energy badan ba dadka ay leeyihiin carruurta maxaa la yihahdaa waa dad yar yar maxaa la yihahdaa fikirkooda waxaa laga yaabaa inuusan saa ufognayn oo usoo u dheereen badankood marka waxaa waaye haddii lagu mashquuliyo banooni oo sports lagu mashquuliyo maxaa la yihahdaa energygeeda halkaasa ku baxaya maxaa la yihahda iskuolka markuu cunug ka yimaado haddii banooni lagu mashquuliyo xaggaasoo energygiisa ku baxaya baronigu markaasoo dhamaado gurigiguba aadaya waa daalan yaha inuu cuntuu cunaaya maxaa la yihahda homeworkiisa samaysanaya wuu seexana meel u wareega iyo meel u baxa iyo energy midna ma hayo mogtaha marka aad iyo aad muhiimadda ay maarata sportiga uu leeyahay taas wey waa gartay marka waalidiintoo kale guud ahaan ma ku baraarugsan yihiin bay kula tahay faa'iidooyinka isboortiga waqti ma geliyaan qarash ma geliyaan dhalinyaradu waxay rabaan in meelaha tababarada la geeyo kale in subaxii meelaha qaarkood arrimaha soomaali ahaan waalidiintu ma ku baraarugsan yihiin bay kula tahay
ma ilama ah badankood inay ku baraarugsan yihiin sababtoo anigu horta hore wax badan baan kusoo dhex jiray arrintan dhowr dhowr iyo toban sana aan kusoo dhex jiray maxaa la yidhahdaa community iyo maxaa la yihahdaa soccer iyo waxyaabahaseeto oo coachinka wax badan baan sameynayay waalidiin badan baan ka arkay maaragtay badankood soomaalida waxaa u badan nahay waa aad iyo aad waxaan uga xumaado aad iyo aad waxa waalidiinta uga badan yihiin ina maaragtay carruurtii ayna taabkulaynin carruurtii ayna ku saacidin baroonigii caruurtii aan maarata baroniga la geynin aan taraaninka la geynin aan laga soo qaadin aan geemkiisii la daawanin aan loo taga la taageerin oo loo sacabsamin maxaa la yidhahda anigu markaan kooch ahay oo anigu kooxdii aan maaratay geeski meeshaan taaganahay oo carruur ag fadhiso kuwa garoon ku jira maaratay dad aan maaratay kala hagayo xagga iyo xagga aan leeyahay waalidiin markaan gadaasheeda fiirgeesaaga ma dhambey waalidiin caddaana ujeedaa carruurtooda u sacabtumaysaa maxaa la yidhahdaa geesaaga markaa bir waxaa laga yaabaa maxaa la yidhahda laba maalmood laba maalmood soomaaliya inay ag taagan tahay kuwii kaleeta waxaa waaye carruurtan dad kalea lagu soo rara qaar baa leeyahay aniga ii qaad qaar baa waxay leeyihin waalidiinta kale talabadaa soo dhacday waxaa laga yaabaa inay shan shan cunug iyo toddoba toddoba cunug ay baabuurta ugu jirto waa gartay marka maxaa keenaad isleedaha sababtaas ma ma wakti baysan u hayn ma isboortiga oo dhan baan qiimo u lahayn ma waxyaalo kale ay ku mashquulsanyin bay kula tahay maxaa keenay waalidiinta inaysan joogin garoonkii marka carruurtooda ciyaarayso
aniga horta waxaa waye dadka bini aadanka waa kala duwan yihiin waxaa waye qodda qof walba tana sababtiisuu haystaa oo dadki maratay sababtii isku mid ma ahan qaar waxaa laga yaabaa inay maarata de hawshii guriga ka tag badato oo maxaa la yidhahdaa de maarata dhowr carruura joogto carruur yar yar inay joogtaa laga yaabaa gurigii oo maarata de odaygii inuu maxaa la yidhahdaa ama aabihii shaqo ku makan yahay oo uu shaqaynayo maxaa la yidhahdaa maamadii keliyana maxaa la yidhahdaa shan cunug iyo afar cunug kulligeed gaari inta kusoo kusoo rarato waxaa laga yaabaa maarata de inay istiraada maxaa la yidhahdaa ma xamili karto arrintan oo maxaa la yidhahdaa dad istiraada ii qaada kuwii banoniga aadayay anigu kuwii guriga joogaya dheeraabaan la joogaya waxaa laga yaabaa inay carruur xanuunsan gurigii iska joogto maxaa la yidhahda oon banaanka loo saari karin siyaabaha waa iska badan yihiin laakiin anigu maxaa la yidhahdaa waxaan aad iyo aad aan ugu dhiirigelinayaa horena aan maxaa la yidhahdaa ugu dhiirigelin jiray aabbayaasha maalinka carruurta maxaa la yidhahda ay baroni leeyihiin maalinka carruurta cunugu tarayna leeyahay shaqadaa carari mayso lacag maxaa la yidhahdaa laga waayi maayo haddii qof ilaahay maxaa la yidhahdaa aaminsan aad tahay oo risiqa ilaahay ku qoray aad aaminsan tahay lacag lama waayayo waa imaanaysaa laakiin cunugan waxaa weye waa inaan mustaqbalkiisa aad iyo aad maarata wakti loo helo oo maxaa la yidhahdaa la taageero oo hadhowtii maxaa la yidhahdaa cunugii aad maarata dee saaxiibka aad tahay cunuggaagii wey laakiin saaxiib aad la tahay oo hadii aad isu taqaanaan oo haddii ay kuraa wuxuu rabo iyo wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay iyo qofkuu saaxiibka la yahay baa taqaanay hadda waxaa laga yaabaa wiilkaaga inuu maarata uusan qof fiican noqdo oo markuu weynaado waxbarashadiisi iyo danihiisi iyo hawlihiisa inuu ku jiro ee wixii maarata daraag iyo wixii maandooriya iyo wixii maaratay cunug xunoo banaanka lala wareegahay maanta dhan iyo waxaas inuusan gelin waa gartay tartankan hadda u dambeeyo adigu tababaraha aad kooxda soomaalida u ahayd xaggee ka gaarteen ya horta aad iyo aad bay maxaa la yidhahdaa aan aan aan ugu faraxsannahay waxaa weeye heer fiican baan ka gaarnay sanadkii lasoo dhaafay haddii ilaahay ku raya waxaan waxaan ka gaarnay maxaa la yidhahdaa samafinalkan gaarnay maxaa la yidhahdaa shalatana kan sanadkan hadda shala dhamaadayna finalkan gaarnay marka aad iyo aad maxaa la yidhahdaa campaign oo maxaa la yidhahda aad iyo aad aan heer fiican ka gaarnay bay ahayd labada sanabo maxaa la yidhahda ciyaartooy badan baa naga maqnayd maxaa la yidhahdaa sanadka hore kuwii nala joogay badankood haddana lama joogin sanadkan sanadkan kuwii haddana la joogo tournamentiga maxaa la yidhahdaa nacaawiye heerkan lasoo gaarsiiya final inaan nimaano maalinka finalka qaar baa weli walow wiila fiican baa naga maqnayd haddii kuwa maxaa la yidhahda joogay oo maxaa la yidhahda cayaaro shabana aad iyo aad bay u fiican yihiin maxaa la yidhahda anigu kareed ayaga kama qaadana laakiin aad bay u fiican yihiin haddii ilaahay ku roon yahay waxay ila tahay mustaqbal maxaa la yidhahda aad iyo aad u cad inuu ii muuqdo carruur firfircoonoo badan baa joogta waxaa waaye marka communityga in maxaa la yidhahda dadka ay isu yimaadaan carruurtii maxaa la yidhahda laga warqabo maxaa la yidhahdaa anigu waxaa insha allah haddii ilaahay ku raya sanadkan dabayaaqadiisa haddii alla idmo waxaa jirta tournament kaleto wadan wadan loo cayaaro oo all nations kaab la yidhaahdo insha allah taasaa isku dayaya haddii alla idmo inaan maxaa la yidhahda haddana kooxdan inta sii dhisoo dib habeen ku sameeyo oo aad iyo aad maarata wixii naga maqan hadda carruur kaleto ma maqan iyo waxaas heto aan si fiican maarata tabaabweyshadno inaan aadna rabna haddii alla idmo inay wada joogaan inay isla koraan inay haddii ilaahay ku ron yahay layska warqabo inay kuwa kuwa kale kusoo saa'idaan insha allah saasaan rajeynaynaa waa garta ugu dambeynta guud ahaan jaaliyadda magaaladan melbourne maxaad kula talin lahayd waalidiintaoo kale ama markay noqoto dhanka isboortiga ama guud ahaan bulshada soomaalida halkan degan
ya waxaa la yidhahda ila isboortiga waa wax fiican isboortiga dadka isku keenaa isboortiga dadku maxaa la yidhahda walaalahaabuu maxaa la yidhahda wanaagooda istusaa iyo waxaa fiican maxaa la yidhahda wixii soomaalinimo aan u wada qabsanayno oo maxaa la yidhahdaa anigu soomaalinimo iga ahayd marka carruurta isku keenayay magaca soomaaliyeed iyo calanka soomaaliyeed inaan geeyo maxaa la yidhahda afrikaanka kaleeto iyo wadamada kaleeto meesha joogaan iyo communitiyaal kaleeto inaan dhexgeliyo inaan tuso maxaa la yidhahda inay soomaali jirto inaan benoni cayaari karno inaan carruur fiican loo joogto inaan maxaa la yidhahdaa heerka dad kaleeto ay gaareen aan gaari karno waxa ayaan daro igu ah oo maarata aad iyo aad aan maxaa uga murgooday inaana arkin soomaali meesha joogtay oo na taageeraysay inaan arkin waalidiin badan oo meesha joogtay ma u malaynaya hal waalid xataa inaan arkay afan soo ma marka niyo aad iyo aad baan uga xumaaday arrintaas iyada inay waalidiinta soo baxaan wixii soomaalinimaa u qabsanayna sportiya iyo koox soomaaliyeed hadday jirto oo afrikaan iyo dad kale la cayaaraysa waxaa la yidhahdaa in loo yimaado carruurta la dhiiri geliyo la taageero loo sacabtumo calanka la soo qaato
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali